si dadka marka dhallinyaradeennu ay u helaan shaqo tahriibka iyo dhibta tirada badan oo walaasha ay ka hadlaysay aan uga raysanno waa inaan u abuuro shaqo u abuurno wey waa inaan camal u abuurno waa inaan nolol u samayno wey nolosha marka waxay ku jirtaa wax soo saarkii wax soo saarkiina waxaa ugu horreeya ee puntland hadda caanka ku tahay soomaaliyana ay in badan kaga duwan tahay waxaa weeye waa badda ugu dheer soomaaliya annagu aan leenahay wey ama ha noqoto badda cas ama ha noqoto badda indian oceanka marka wax soo saarka koowaad oo xoolaha dhabta aan leenahay oon abaartu ku dhicin marka maxaa inoo hadda kaydinoo ah keed waxaa waxaa weeye waa badda wey